أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ilaah baan subxaanahu watacaala u mahad celinaynaa ina siiyey fursaddan ee aynu ku kulanno beyt min buyuut illahi tabaaraka wa tacaala inagoo ah ku sifaysan in sha allah bixadiidi rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalam wama ijtamaca qowmun fii beyti min buyuuti illahi yatluuna kitaab allahi yatadaarasuunahu fima baynahum ila xafathum almalaa'ika wagashyathum alraxma wanaزlat calayhim asakiina wadakarahum allahu fi man cindah taasoo tilmaanteedu ay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo oranaya kuma kulmaan qowm beyt ka mida buyuudda ilaahay subxaanah wa tacaala guri ka mida guryaha ilaahay iyagoo hawsha ay qabanayaanna ay tahay yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu fimaa baynahum inay kitaabka ilaahay akhriyaan wixii nuxur ahaa ee kitaabka ilaahay u xambaarsanaana isu daraaseeya yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu fimaa baynahum haddii sidaa laga helo oo calaamadaa laga helo dadka iyaga ah rasuulku wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh xafathum اlmalaa'ika wagashyathm اlraxma wanaزlat calayhim الsakiina wadakarahum اllahu fi man cindah afar shay baa ilahay agtiisa oga xasilaya subxaanah wa tacaala waxa iyaga laga helay waxa weeyaan waa laba calaamadood waata koowaadi waxa weeyaan ijtimaac beyt min buyuuti اllahi tabaaraka wa tacaala guri ka mida guryaha ilaahay oo ay ku kulmeen subxaanah wa tacaala tlabaadna waxa weeyaan yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu fima baynahum kitaabka ilaah iyo wuxuu xambaarsan yahay ee sunnada ah ee fiqhiga ee caqiidada ah ayay yatluunahu fima baynahum dhexdooda akhrisanayaan labadaa calaamo haddii laga helo waxaa u xasilaya afar min cindi illahi tabaaraka watacaala oo ah naزlat calayhim الsakiina in ilaahay sakiine iyo xasilooni kusoo dejiyo طma'niina qalbigooda raxmada ilaahay inay daboosho subxaanah wa tacaala ilaahay inuu agtiisa ku xuso subxaanah wa tacaala mala laclى malaa'igta sarsare inuu ilahay yidhaahdo subxaanah wa tacaala unduruu cibaadii haulaa fiiri addoommadaydan kuwan ah howlahoodii iyo dunidoodii oo dhan way ka yimaadeen waxayna isugu yimaadeen in ay daraasiyaan oy akhriyaan aniga kalaamkayga sidaasuu rabbi odhanaya subxaanah wa tacaala taasina ilaahay subxaanah wa tacaala fadli xaggiisa ka ahaaday weeyaan awood iyo caqli aan leenahayna laguma kulmin fadliga isagaana noogu xasili maayo ila min raxmat illahi tabaaraka wa tacaala rabbina waxaanu ka baryaynaa biasmaa'i lxusna wa sifaatihi alculaa intaynu duruusta noocaasa u fadhinno inuu ina siiyo fadligiisa iyo ixsaankiisa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa fii saxiixi muslimi wagayrihi kusoo arooray wuxuu odhanayay ina lilahi malaa'ikatan sayaaxiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala malaa'ig socota ah hawshooduna ay tahay in ay majaalista iyo xalaqaadka cilmiga ee sidan oo kale ah ay soo xaadiraan aakhirka xadiidka wuxuu odhanayay rasuulka calayh isalaatu wasalaam markii ay dhammaato duruusta iyada ah ayay xagga sare aadayaan fayasaluhum rabbuhum wahuwa aclamu bihim ilaah isagoo kaga xog ogaalsan addoommadiisii ayuu waraysanaya oo odhanaya addoommadayda ka warrama xaaladooda maxay ahayd waxay odhanayaan rabbi waxay ahaayeen kuwo ku weydiista jannadaada naartaadana kaa magangeliya weydiista rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rabbi su-aal buu u celiyaa oo yidhaahdaa oo jannadayda miyay arkeen mayay odhanayaan rabbi wuxuu yidhahdaa subxaana wa tacaala ka warrama hadday arki lahaayeen qoomka meeshaa isugu yimid ee jannadana i weydiisanaya naartana iga magangelyo weydiisanayay jannadayda aanan arkin ka warrama hadday arki lahaayeen rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxay odhanayaan malaa'igtu rabbiyow hadday arki lahaayeen dalabkeedii iyo weydiisashadeedii iyo ibtihaalkeedii iyo doonitaankeediay aada u badin lahaayeen uma rasuulku wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu aleyh rabbi wuxuu yidhaahdaa oo jannada naartayda miyay arkeen maya kayfa low ra'whaa ka warrama hadday arki lahaayeen naarta iyada ah waxay odhanayaan rabbi hadday arki lahaayeen waxay ahaan lahaayeen kuwo magangeliya weydiisashadeeda iyo walwalkeeda iyo walbahaarkeeda aad u badiya markaasaa rabbi wuxuu ku yidhaahdaa subxaanah wa tacaala ushhidukum anii qad hafartu lahum malaa'igeen waxaan idin markhaati gelinaya ilahay markhaati gelin uma baahne waxaan idin markhaati gelinayaa qoomka halkaa isugu yimid ee duruusta akhrisanayay anii qad kafartu lahum inaan dembigoodaba dhaafayba muhim maaha qofka in uu fahmo laakiin hadday tahay mas'alada mas'ale diini a meeshaa wax lagu hayo cilmi lagu baranayo kitaabka ilaahay lagu daraaseynayo fadhiiso waxa ugu yara kaaga xasilaya waa fadliga isaga ah weeyaan ushhidukum anii qad kafartu lahum waxaan idin markhaati gelinayaa qoomka ayaga inaan u dembi dhaafay dhammaantooda malag malaa'igta ka mid ah wuxuu yidhahdaa yaa rabbi ina fiihim fulaanan rabbiga waxaa ka mid ahaa fulaan oo wuxuu u yimid lixaaja dan uu lahaa iyo howlo uu lahaa buu rabbiga u yimid rabbi wuxuu yidhahdaa subxaana wa tacaala hum qowmun laa yashqaa bihim jaliis waa qowm uusan khayr darri la kulmaynin qofkii la fadhiistaa dhibaato la kulmi maayo qofka la fadhiista khayr iyo wanaag mooyaane waxba kale kala kulmi maayo waa majaalistii wan wanaagsanayd ee khayrka ahayd weeyaan majaalistaa cilmiga ah ilaah baan subxaana wa tacaala fadligiisa iyo ixsaankiisa ku baryanaa oon ku weydiisanaynaa in uu ina siiyo fadliga isaga ah uma waxaynu bilaabayna waa laamiyadii shaykh alislaam ibna taymiya raxmat اllahi tacaala caleyh tarjamo kooban ayaynu ka bixinaynaa shaykh alislaam ibna taymiya raxmat اllahi tacaala caleyh iyo waxa aynu ka gaarna abyaadda ayada ah abyaaddu waa wax badan maaha waa lix iyo toban beyt weeyaan kuna habboon qofka inuu xifdiyo ragga shabaabka ah wakhti iskuulkii xiran yahay weeyaan in la xifdiyana ku habboon in sha allah wixii macaanideeda aanu ka gaarnana biidn illahi tabaaraka wa tacala ilaahay noo yasiro ayaynu ka tilmaami doonaa rabbi anagoo ka baryayna subxaana wa tacala inuu towfiiqda ina waafajiyo carabkeenana xaqa ku suga mar walbaba sheikh alislaam ibnu taymiya raxmat اllahi tacaala caleyh waa imaam mashhuur ah in la sii sheego tarjamadiisana aanan u baahnayn maxaa yeelay dhagaheenna in badan ayuu ku soo dhacaa in badanna waanu ka aragnaa kutubta cilmiga ah qofka muslimka ah ee aalibulcilmiga ahna mar walba kitaab walba oo aad qaaddo iyo xayaato walba culimada aad dib ugu laabatay iyo taraajimtooda iyo wixii la mid ah in badan baanu ku aragnaa sheikh alislaam ibna taymiya raxmat اllahi tacaala caleyh laakiin maadaama mowqifkan uu yahay mowqif aanu risaaladiisii iyo gabaygiisii aanu gudbinayno in aanu kelimad ka dhahno tarjamadiisa waa shay daruuri ah weeyaan iyadoo aanan tarjamadiisa lasoo koobi karaynin bal culamaau lislaam aljahaabida casrigiisa noolayd la kulmay in badan oo cumrigiisa ka mid ahna bal cumrigiisao dhanna la saaxiibay ayaa waxay tilmaamayaan inaysan soo koobi karaynin tarjamadiisa wa hada huwa alimaamu ibnu kaiir raxmat اllahi tacala caleyh fi albidaaya wاnihaaya markuu kaga warramaya raxmat اllahi tacala caleyh laakiin imaamka raxmat اllahi tacala caleyhi magaciisa sida imaamu dahabi raxmat اllahi tacala caleyh uu ku soo aroorinayay kitaabkiisa tadkirat اlxufaad juska afaraad safxada ah kun afar boqol iyo lix iyo sagaashan tarjamada ah kun boqol toddobaatan iyo shan buu ku keenay tarjamada kun iyo boqol iyo toddobaatan iyo shanaad weeyaan wuxuu odhanayey ashaykhu alimaam alcallaama alxaafid alnaaqid alfaqiih almujtahid almufasir albaaric shaykh alislaam calam الzuhaad naadirat alcasri taqiy اddiini abulcabaasi axmed ibnu almufti shihaab اddiin cabdاlxaliim ibn imaam almujtahid shaykh اlislaam majid اddiin cabdالsalaam ibn cabdillahi ibn alqasim ibn abilqasim alxaraani axad alaclaam wulida rabiica alawali sanat waaxid wa sitiina bacda siti mi'a imaam dahabi raxmat اllahi tacala caleyh wuxuu leeyahay imaamku waa shaykh waa alimaam alqaabta uu siinayo ashaykhu alimaam alcalaama alxaafid الnaaqid alfaqiih almujtahid almufasir albaaric shaykhu اlislaam calam الzuhaad naadirat اlcasri taqiy اddiin waa ilaa saddex iyo toban martabo weeyaan iyo darajo raxmat اllahi tacaala caleyh bal meelo kala duduwan oo kutubtiisa ka mida wuxuu tilmaamayaa inuusan isagoo kaleba noolaynba zabankaa isaga ah raxmat اllahi tacaala caleyh wuxuu dhashay buu leeyahay bishii rabiica alawal imaam ibnu kaiir raxmat اllahi tacaala caleyh wuxuu sii tilmaamayaa inay ahayd labiyo tobankii rabiica alawal maalin isniinana ay ahayd labiyo tobankii rabiica alawal maalin isniinana ay ahayd sanadku markuu ahaa lix boqol iyo kow iyo lixdan hijiriyada islaamka lix boqol iyo kow iyo lixdan hijiriyada islaamka sanadkaasuu dhashay raxmat اllahi tacaala caleyh imaamu dahabi isagoo tarjamadiisa sii wada fii siyar aclaami nubalaa ayuu wuxuu leeyahay wa kaana min buxuuri اlcilmi wuxuu ka mid ahaa badaha cilmiga raxmat اllahi tacala caleyh badaha cilmiga ayuu ka mid ahaa waladkiyaa almacduudiin dadka adkiyada ah ee cuqalada ah dakigu waa caqliga mufridka ah weeyaan caqligaa aad iyo aad xaddhaafka u ah qofka iska leh adkiyaa almacduudiin buu ka mid ahaa wاzuhaad alafraad dadka zuhaada ah ee la keliyoobay zuhdiga washujcaani alkibaar geesiyada waaweyn buu ka mid ahaa wاlkurama alajwaad deeqsiyada aan yani farakutiriska ah ee kuramada ah ayuu ka mid ahaa athnaa calayhi almuwaafiqu walmukhaalif waxaa ammaanay ku isaga waafaqsan iyo ku aanan waafaqsanayn intaba ku isaga lazaban ah oo cadow ku ah iyo ku isaga lazaban ahoo muwaafiq ku ah intaba waa waafaqeen wahaakada bacda dalik wixii isaga noloshiisa ka dambeeyena sidaasay ahayd athnaa calayhi almuwaafiqu walmukhaalif sida imaam adahabi uu tilmaamayo raxmat اllahi tacaala calayh markaasuu wuxuu odhanaya wasaara tasaaniifuhu alrukbaan lacalaha ثalaaثa miئati mujalad markuu kitaabkaa qorayay weeye raxmat اllahi tacaala calayh waila fi bacضi الtaraajim اlأkhra imam الdahabi raxmat اllahi tacaala calayh wuxuu tilmaamay akثar min dalik wuxuu gaarsiinaya ilaa iyo kun ayuu gaarsiinaya raxmat اllahi tacaala calayh maa bayna rasaa'il wax ah ilaa kutub waaweyn wax isugu jira uu leeyahay sheekh alislaam ibnu taymiya raxmat اllahi tacaala calayh waxa maanta aynu haynana waa farakutiris weeyaan wailaa waa kutubtii mafquudka ahayd ee la waayey badankeeda kitaabkan aynu naqaano ee ah majmuuca alfataawa ee ah as'ilada iyo fataawida sheekh alislaam ibnu taymiya toddobiyo soddon mujalad weeyaan toddobiyo soddon mujalad weeyaan raxmat اllahi tacaala calayh qofka akhriyana waa ugu filan yahay cilmi raxmat اllahi tacala calayhi kitaabkiisa imaamuna kahiir raxmat اllahi tacala calayh fi kitaabihi albidaaya wاnnihaaya ayuu kaga waramayaa tarjamadiisa mujaladka sideed iyo tobnaad safxada ah laba boqol iyo shan iyo sagaashan ilaa iyo saddex boqol iyo afar ayuu ku keenayaa iyada oo kooban laakiin aakhirkeedu wuxuu odhanaya raxmat اllahi tacala calayh marka uu ka warramaya wasanufridu lahu tarjamata calى xiddah in shaء allahu tacala tarjamo gooni ayaanu u samayn doonaa iyo risaalo gooni ah iyo kitaab gooni ah oonu u fardi yeelayna isaga keligii raxmat اllahi tacaala calayh maxaa yeelay intan keliya kuma koobna tarjamadiisa mila dalika sheikh islaam imaam dahabi raxmat اllahi tacala calayh in badan buu ka warramaa raggii wax badan ka hadlay waxaa ka mid ahaa tilmiidkiisii imaamuna اlqayim raxmat اllahi tacala calayh maa min kitaab ibn qayim uu leeyahay ilaa waxaad arkaysaa isagoo ikhtibaasaad soo qaadanaya aqwaashii ama afcaashii ama fataawidii sheikh alislaam ibna taymiya raxmat اllahi tacala calayh imaamuna kahiir raxmat اllahi tacala calayh ayaa wuxuu odhanayay kitaabkiisa albidaaya wاnnihaaya markuu ka warramayey الshaykhu اlimaamu alfaqih alcalaamaة اlfaqih alxaafiظ اlqudwة shaykh اlislaami taqiy الdiini abulcabaas shaykhana wuxuu odhanaya waxa weeyaan الshaykhu اlimaam العلامة الفقيه الحافظ القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن شيخنا الإمام أبيهنا ابن شيخنا الإمام العلامة المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن شيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني wuxuu ahaa beyt cilmi raxmat اllahi tacaala calayh isagaa ahaa shaykh alislaam aabihii waka waa sheekh buu ahaa imaamu dahabi raxmat llahi taala imam ibn kahiir raxmat اllahi tacala calayh wagayri ay tilmaamayaan wahaakada awowgii awowgiisii kalena sidaasuu ahaa majduddiin abilbarakaat kutubtiisana waxaa ka mid ah sharaxa kitaabka nayl awtaarka asalkiisa isagaa iska leh imam dahabi raxmat اllahi tacala alayh fi kitaabihi siyar aclaam nubala ayuu kusoo naqlinaya tarjamadiisa juska saddex iyo labaatanaad ayuu kusoo naqlinaya raxmat اllahi tacala aleyh safxada laba boqol iyo koob iyo sagaashan halkaasuu ku keenayay imaam majduddiin abilbarakaat cabdisalaam ibn cabdillahi ibn abilqasim tarjamadiisa halkaasuu ku keenaya wuxuuna ahaa caalim min alculamaa wakhaasatan waxa la yidhaahdo mutuunta aad iyo aad ayuu u xifdisnaa ucjuubuna ku ahaa zamankiisa aad loola cajabo raxmat اllahi tacala calayh imaamuna kahiir raxmat اllahi tacala calayh wuxuu tilmaamay qowlka aynu soo sheegnay oo ahaa maalin isniina inay ahayd labayo tobankii rabiica alawal sanadkii markuu ahaa lix boqol iyo koob iyo lixdan hijriyada islaamka maalintaasuu dhashay raxmat ullahi tacala caleyh wuxuuna ku dhashay waa xaraan xaraan fii yowmina haada waxay ka tirsan tahay dhulka turkiga waana dhulka soo xiga dhankan iyo suuriya magaalo carabeed weeyaanoo dad caraba ay degan yihiin ilaa yowmina haadana waa dad muxaafidiin ah ilaa yowmina haada waa muxaafidiin weeyaan iyadoo aanu naqaano dhulka turkiga inay dowla calmaaniya intay heshay malcuunkii ataturk in uu ka bedelay diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala dhammaanteeda unana ogolaanin ilaa luqada turkiga mooye wax kale in lagu qoro luqada carabiga ay ahayd asalku dowla alcuthmaaniya meesha deganayd dowla alcuthmaaniya oo caalamulislaam u talinaysay wax lagu hadlayay carabi bay ahaayeen wax wax lagu qorayay carabi bay ahaayeen xataa luqa turkiya asalka ah carabi baa lagu qori jiray sida urduga maanta loo qoro kale laakiin waxa bedelay luqadan latiniga ka dhigay waa malcuunka ataturki ninkii la magac baxay ee asalkiisu yahuudiga ahaa ee loo barbaariyey ee loo qoondeeyey inuu caalamulislaam khilaafada baabi'iyo waana sameeyey wixii loogu talagalay xaraan beledka la yidhaahdo waxay markaa deris la tahay dhulkan suuriya maanta la yidhaahdo waana muxaafid weeyaana waa dad dhowrsan weeyaan waxaa la yidhahdaa beledka isaga fi taarikhi fii yowmina haada gabar intay jaamacad dhigatay ka soo baxday ikhtilaad iyo wixii la mida samaysay oo beledka xaraan ah oo mashhuur ah lama hayo oo dadka suuqa galay ee la yaqaana ee macruufiinta ee fisqiga iyo xumaanta lagu yaqaano ma laha waa dad muxaafidiin ah weeyaanoo caadaadkii iyo taqaaliiddii iyo islaamkii iyo asalkii haysta weeyaan way dhowrsan yihiin haweenkooda raggoodana way dhowrsan yihiin maca daalika iyadoo ataaturku isku dayay inuu turkigao dhan wada bedelo oo uu diinta ilaahi subxaana wa tacaala ka zuuliyo in badan oo uu ku guulaystay waa ku guulaysan waayeen dowladihii isaga ka dambeeyey iyo raggii madaxda ay ka dambeeyey in ay zuuliyaan beledkaa isaga ah maxaa yeelay taqaaliiddoodii aad bay ugu adkaayeen diintoodana waa ku adkaayeen meeshaasuu ku dhashay raxmat ullahi tacaala caleyh laakiin isaga oo yar ayuu aabihii iyo hooyadii iyo ehelkiisiiba soo raacay meesha uu ku caqliyeystay ee uu ku barbaaray ee uu cilmiga ku xifdiyey waa dimashq weeyaan suuriya halkaasuu sheekha raxmat ullahi tacala caleyh ku barbaaray cilmigana ku xifdiyey guriga uu ka dhashay xagga ragga iyo dumarka dhammaan ilaa iyo awowgiisaaba waa beyti cilmi weeyaan qof gurigaa ku dhashay marka inuusan cilmi baranaynin suurtagal ma ah iyadoo zamankaana la joogo inta la garanayo ilaahi subxaana wa tacaala fadligiisa iyo ixsaankiisay ku ahaatay inuu isna waafajiyo cilmigii waxaa la yidhaahdaa fii sibaah wakhtigii uu yaraa tarjamadiisa marka laga waramayo ayuu wuxuu ahaa cujuuba aada loola cajabo ilaa la yidhaahdo saddex iyo toban sanuu jiray marka uu la doodaya dadka yahuudda ah uu ka qaalib noqonayo towreedooda iyo injiilkoodana kula doodaya dakahiisa marka laga warramayo mufridka ah waxaa la yidhaahdaa waxaa jirtay wakti laba nin oo kurdi ah kurdiga luqadiisuna waa ka duwan tahay luqada carabiga sidaad garanaysaan ay isqabsadeen midkood midka kalena kurdigaasay ku hadlayeen oo midkood soo dacwooday qaadigii isagoo sheeganaya in uu ninkani sidaa ku yiri aflagaadiya cay iyo wixii la mida u geystay qadfiga qofka muslimkaana ma bannaana maxaa yeele qofkii qof qadfaa sida fii suurati nuur ilahay inoogu tilmaamay subxaana wa tacala suurat alaadaab waa in la garaaco weeyaan siddeetan karbaash lagu dhufto laakiin waa inaad laba markhaati u haysataa ninkii isagaa markuu soo dacwaday ayaa waxaa lagu yidhi wax markhaati ama haysataa nin baa meesha joogay buu odhanaya ken baa lagu yidhi sheekh alislaam ibna taymiya loo yeeray waa waa yaraa waktigaa isagaana waxaa lagu yidhi labada nin wax kala gaaray war ma u haysaa ma garanuu yiri luqad ayay ku hadlayeen luqada carabiga ma ahayn kurdi bay ku hadlayeen laakiin waxaan garanayaa ninkanna inuu sidaa yiri ninkanna sidaa yiri wixii ay dhaheen luqada kurdiga ku yidhaahdeen ayuu ku soo celinayaa waa xifdiyey laakiin ma yaqaano macnaheeda raxmat ullahi tacaala caleyh bimacnaa waxay daliil u tahay xitaa kelimad la yiri inuu xifdinayo waana waxaa lagu yaqaanay culimadii islaamka raxmat ullahi tacaala calayhim ajmaciin sidaasay soo ahaayeen maxaa yeelay qofka hadduu yaraantiisa ilaahay ku xifdiyo subxaana wa tacaala ilaahay waa xifdinaya qofka isaga ah ilaahay waa xifdinaya subxaana wa tacaala qalbigaagana haddaad cilmiga siisid ilaahay subxaanah wa tacaala wax ka mida cilmiga isagaa xifdigiisu ku siinaya imaamu qataada bna dacama saduusi raxmat ullahi tacaala caleyh tarjamadiisa marka laga warramayo ayaa wuxuu odhanayey waa taabici weeyaan anas bnu malik iyo kayrkiisuu la kulmay wuxuu odhanayay qof weligay hadal uu ku yiri maanan dhihin iigu celi weligayba hadal uu yiri iigu celi maanan dhihin waxaa la yidhahdaa saciid ibn musayib raxmat ullahi tacala caleyh taabiciga jaliilka ah ayuu u tegey masaa-ishii cilmiga ahayd ee uu weydiiyey ayuu wuxuu ku yidhi saciid oo ma xifdisan tahay wuxuu yidhi inta maalmood aan kula joogay kelimad walbo aad tiri waa xifdisnahay sidaa ahayd buuna ugu celiyey raxmat ullahi tacaala caleyh imaamu shacbi camir bni sharaxiil raxmat ullahi tacaala caleyh mila dalik wuxuu odhanayay maa katabtu sawdaaa calaa baydaa warqad iyo qalin intaan qaatay isma dul saarino weliga waxuma qorin qof wuxuu yirina maanan dhihin iigu celi wuxuu yirina weligay maanan dhihin iigu celi wahaakada imaamu albukhaari raxmat ullahi tacaala caleyh qisadiisii macruufka ahayd markuu ciraaq yimid baqhdaad ee boqol tobankii nin loo soo istaajiyey ee mid walbaba toban xadiid loo dhiibay asaaniiddii iyo matnigiina aynan islahayn ee mid walba uu ku odhanayay laa adri ma garanayo waxa ad sheegaysid sidaa uma aqaano markay dhammeeyeen raxmat ullahi tacaala caleyh tobankooda kii u dambeeyey ayuu kii u horreeyey la hadlo wuxuu ku odhanaya ama adiga xadiidka ugu horreeya sidaasaa tiri mana ahay sanadkiisu waa sidaa xadiidkii labaad sidaasaa tiri mana ahay waa sidaa mid walba tobankiisii say u kala horreeyeen iyo sida khata'ooda u ahaabuu u saxay raxmat ullahi tacaala caleyh xaafid ibni xajar markuu ka hadlayo kitaabkiisa fatxulbaariga muqadamada hadyi saari ayuu wuxuu odhanaya laysa alghariib inuu saxa iyo khaladka kala ogaado laakiin waxa hariib ah tobankaa nin ee mid walbaba toban xadiid loo soo dhiibay inuu tobankooda siday ahaayeen mid walba ugu celiyo isagoo xadiid walbaba xadiidka kale aan ka dhaafinaynin siduu ahaa macnihiis laysa bihariib nacam ilaahay subxaana wa tacaala qofka hadduu u run sheego oo ilaahay subxaana wa tacaala niyaddiisa khaalis ooga dhigo ilaahay waa siinaya subxaana wa tacaala waataquu llah wayucallimukum allah ilaahay ka cabsada ilahay isagaa idin baraya subxaana wa tacaala cilmigan maxaa yeele taqwa ilaahay buu u baahan yahay cilmiga daka mufrid buu lahaa raxmat ullahi tacaala caleyh zamankanaynu nool nahay sidaasi la eg baa laga warramayey moxamed ibni xasan dodo ramat xafidahu llah markuu ka warramayay abtigii dhintay wakti dhoweyd sanadkiina soo dhaaf aynu soo dhaafna dhintay markuu ka warramaya maxamed saalim cadood ayaa wuxuu odhanayay wuxuu ahaa nafsa shay qolooyin sidaasoo kale luqad kale ku hadlay baraabirta iyo wixii la mid ah mana yaqaano ayuu siday ahayd ugu celiyey raxmat ullahi tacaala caleyh siday ahayd ayuu ugu celiyey wahaakada ilaa zamankan iyo isagaa in la helaya dad noocaas ah min ahli lcilmi ah imaam ibnu taymiya ibnu kathiir raxmat ullahi tacaala caleyh markuu ka warramayey wuxuu odhanayey raxmat ullahi tacaala caleyh dimashq ayuu yimid intaasoo culama ayuu la kulmay culamo aada u tiro badan oo gaaraya boqolaal weeyaan shuyuukhdiisa marka la tilmaamayo imaamu dahabi markuu tilmaamayo raxmat ullahi tacala caleyh waxay kor u dhaafeen saddex boqol sida uu tilmaamaya laakiin waa kasii badan yihiin sidaasoo kale ayuu wuxuu odhanaya raxmat ullahi tacaala caleyh wa kana kaiira almaxfuudi imaamna kaiir baa dhahaya wa kana kaiira almaxfuudi fasaara imaama fi tafsiir wuxuu ahaa xifdigiisu miduu badan yahay maxfuudaadkiisa waxa uu xifdisan yahay aad bay u badnaayeen sidaa darteed buu wuxuu noqday raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu noqday buu odhanayay imaama fi tafsiir wamaa yatacallaqu bih tafsiirka iyo culuumu tafsiir waxa loo yaqaano hadday qiraa'aadka noqon lahayd hadday tajwiidkiisa noqon lahayd hadday tafsiirkiisa noqon lahayd naasikhiisa iyo mansuukhiisa hadday noqon lahayd tira adigu anwaacdii iyo funuuntii culuum lqur'aanka loo yaqaanay fasaara imaama fi tafsiiri wa culuumih wama yatacallaqu bih imaam looga dambeeya ayuu noqday raxmat ullahi tacaala caleyh wlfiqhi baarican wuxuu yihi caarifan lifiqhin lifiqhihi qur'aankii iyo tafsiirkii iyo fiqhigiisii iyo wama yatacallaqu bihi biاlaxkaam mid yaqaanuu noqday ikhtilaaf alculamaa hadday noqon lahayd fiqhiga iyo ikhtilaafka culimadana nin aada iyo aad baaxir ayuugu ahaa madhabkiisa xanaabil u ahaa raxmat ullahi tacaala caleyh meel kaloo imaamu dahabi uu ku keenayay tarjamadiisa wuxuu odhanayay markuu ka soo warramay tarjamadiisa wuxuu odhanayay ama alaan fasaara kada sana laa yufti bimadhabin mucayan wuxuu noqday midaanan fatwoonin madhab mucayan ah ama laa yuqalid bimadhabin mucayan madaahibta culamada oo dhan agtiisa sawaabay ka ahayd haddaad majmuuc fataawa u laabatid waad arkaysaa isagoo soo naqlinaya qowlka imaam axmed qowlka imaam shaafici qowlka imaam maalik qowlka imaam axmed bn xambal ayuu soo naqlinayaa isagoo odhanaya wahada cindana kada wakada annaga haddaan xanaabilo nahayna sidaas weeyaan laakin laa yuqalid bimadhab raxmat اllahi tacala calayh laa yuqalid bimadhab bal a'immadii zamankiisa joogtay ee ay masaa-isha isaga soo horjeedeen ayaa u qiraya inuu ahaa ijtihaad muطlaq ah raxmat اllahi tacala calayh inuu gaaray rutbat اlijtihaad اlmuطlaq culimadii zamankiisa joogtay ee weliba ay iska soo horjeedeen ayaa u qiraya alxaqu maa aqara bihi اlacdaa sida la yidhaahdo waa wuxuu qira cadowgaaga xaqana sideedaba sidaa darteedu wuxuu odhanayay ikhtilaaf alculamaa aad iyo aad ayuu u yaqaanay wاlأصlayni sidoo kale aslaynka alkitaab والsuna aad buu u yaqaanay والnaxw والlugaةi وغayri dalika min اlculuum الnaqliyaةi والcaqliya wix intaa la halmaala ee culumta naqliga ah ama caqliga waxa loo yaqaanay cilmu اlkalaamka iyo falsafada iyo wixii la mid ahna baxar buu ku ahaa raxmat اllahi tacalى calayh bal wuxuu odhanayay wma تklama macahu fadil fi اlcilmi fi fani min اlfunuun اlcilmiya إلا ظن أن ذلك الفن فنه ورآه عاaرفا متقنا لh qof cاalم ah oo عاarف ah oo فاaضل ah masألة masaaئiشha cilmiga ah ama fani ka mida فنuunta cilmiga ah kama wada hadlaan ilaa wuxuu u malaynaya inuusan aqoonin ilaa faniga mooye haddii tafsir lagala hadlo siduu tafsiirka iyo aayadaha qur'aanka isu keenkeenayo raxmat الlahi taعalى عalيه oo isu soo ururinayo aayadaha qur'aanka say isu leeyihiin oy isu waafaqayaan iyo tafaasiirtooda iyo macaanidooda iyo aqwaashooda iyo aqwaal culamaa tafsiirka waxay ka yidhaahdeen suu u soo noqlinayo qofku wuxuu moodayaa tafsiir mooye wax kale inuusan aqoonin haddii xadiid xaggii la aado siduu oga warramaya axaadiista nebiga calayh salaatu wasalaam sanadan wamatnan sida imaamu dahabi tilmaamaya raxmat ullahi tacala caley ibnu kaiirna tilmaamaya wagayri dalika min alculamaa ay tilmaamayaan qofku wuxuu moodayaa xadiid mooye wax kaleba inuusan xifdisnayn haddii luqo la yidhaahdana kada wa kada iskabadaaba ilaa uu odhanaya raxmat ullahi tacaala calayh mar ay dood dhex martay isaga iyo rag luqawiyiin ah ibn xayaan zamankiisii noolaa ayuu wuxuu ku odhanayey ibn xayaan baa wuxuu ku yihi mas'aladaasi siba wehi sidaa kama odhanin markaasuu wuxuu odhanayey bal alkitaab ibn sibaweyhi kitaabka uu qoray alkitaab baa la yihahdaa sibaweyhi kitaabkiisa alkitaab fiihi akhطa laa yacrifuha anta waamhaaluk min alakطaa'i ma laa yacrifuha anta waamhaaluk kitaabka siba weyh ee alkitaab la yidhaahdo khata baa ku jira adigii amhaasheedana aynan garan karaynin xagga luqada carabiga ah baxar buu ku ahaa luqada carabiga ahna sidaasoo kale haddii la yidhaahdo funuunta kale ee cilmiga ah fiqhiga waa la mid weeyaan ilaa ay culimmadu odhanayaan markuu ka warramaya madhab mucayan ah qof markuu u yimaado yidhaahdo madhabkaa ka waran siduu madhabkaas u kala dhigdhigaya aqwaashooda tii horeysay iyo tii dambeysay iyo rijaashooda iyo wixii la mida wuxuu moodayaa madhabkaasi inuu yahayba raxmat ullahi tacala calayh inuu ahla dalika almadhab yahaybaaba la moodi jirayba laakiin sidaa ma ahayne kula almadaahib sawaa bay agtiisa ka ahayeen sida imaamu dahabi u ohanaya raxmat ullahi tacala calayh dhammaan waa wada fatwoon jiray wuxuu ohanayay imaamu ibnu kaiir raxmat ullahi tacala calayh wa ama alxadiid fakana xaafida lahu sanada wamatnan xadiidka haddii la yihaahdana sanad iyo matni ba isku mid bay u ahaayeen isagu labadaba xaafid buu ku ahaa raxmat اllahi tacala calayh mumayiza bayna صaxiixihi wa saqiimih caarifa birijaalihi mutadalica min dalik wuxuu ahaa mid yaqaana rijaashiisa aad iyo aadna ugu sii dhundaloola arrintaa iyada ah ilaa culimadii zamankiisa joogtay ay yihaahdeen xadiiثu laa yacrifuhu shaykh اiسlam ibna taymiyata laysa bxadiiثi xadiiثu laa yacrifhu shaykh اiسlاam ibna taymiyata laysa bxadiiثin xadiiثuunan garanaynin ibnu taymiya raxmat اllahi tacala calayhi xadiiثba maba ahaba wاlxaqu yuqaal xataa ragga qaarkii axaadiidta ay isku qabsadeen xaqa xaggiisu ahaaday inta badan inta badan xaqa xaggiisuu ahaaday raxmat اllahi tacala calayh wuxuu leeyahay buu odhanaya imaamuna kaثiir raxmat اllahi tacala calayh walahu tasaaniif kaثiira watacaaliq fi اluصuuli wاlfuruuc kamula minha jumla markaasuu tasaaniiftiisii iyo wuxuu alifay raxmat ullahi tacala caleyhi kutubtiisii u gudagelay qaarkoodna in ay dhammaystirmeen oo zamankiisi isagoo noolba dadku ay tadaawul ku sameeyeen qaarna inuu dhammeeyey laakiin dadku aynan qaadanin qaarkood inuu musawadadii asalka siduu u qoray ay tahay welina tanqiix uusan ku samaynin raxmat ullahi tacaala calayh markaasuu raxmat ullahi tacaala calayhi tarjamadiisii iyo culammadii casrigiisii noolayd iyo waxay yidhaahdeen ka hadlay wuxuu odhanaya waathnaa calayhi wa calaa fadaa'ilihi jumlatan min alculamaa isaga iyo fadaa'ishiisaba waxaa aad iyo aad oga warramay jumlo badan oo culammadii ka mid ah wuxuu odhanaya weliba min culamaa'i casri mil alqaadi alkhuwi baa ka mid ah wabnu daqiiqin alciid sulطaan اlculamaa ninkii la magac baxay wabnu الnaxaasi wabnu الzamlakani raggaasaa ka mid ah markaasuu wuxuu odhanaya raxmat ullahi tacaala calayh waxaan arkay waxaan arkay khadii zamlakani ninkii la ohan jiray zamlakani wuxuu ahaa nin cilmiga falsafadana aada ugu dheereeya shaaficiya madhabna ah culumta ay yidhahdaan culuum alcaqliga aad iyo aad ugu xeeldheereeya raxmat ullahi tacaala calayh waxyaabihii ibnu taymiya in badan ay isku qabsadeenna taasaa ka mid ahayd iyo wixii la halmaalaa ashcarina waa ahaa meelahaas ahayd meelihii ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh iska galeen oo iska soo gaareen wa ilaa maca dalika fadligiisa iyo cilmigiisa waa u qirsanaa ibnu kathiir wuxuu leeya dhegeysa raxmat ullahi tacaala caleyh ibnu kathiir waa shaaficiya almadhab weeyaan haddii la yidhahdo madhab ahaanna wuxuu odhanaya waxaan arkay zamlakani raxmat ullahi tacaala caleyh isaga oo ka warramaya o odhanaya inahu ijtamacat fiihi shuruuط اlijtihaadi calى wajhiha wa anahu lahu اطula fi اlxusni fi xusni fi xusni اtasniifi markaasu wuxuu ohanaya waxaa uu odhanayay zamlakani raxmat اllahi tacala calayh waxaa ku kulmay ibnu taymiya raxmat اllahi tacala calayhi shuruuط اlijtihaad oo dhan ana ijtihaadka culimada islaamka raxmat ullahi tacala calayhim ajmaciin marka ay ka warramayaan fi kutubi usuuli اlfiqh yaa la yidhaahdaa mujtahid yaase ijtihaad gaari karaya shuruuday u dejiyeen raxmat ullahi tacala calayhim ajmaciin dhowr iyo toban gaaraysa cala tafsiir markaasuu wuxuu odhanaya ijtamacat fiihi shuruuط اlijtihaad ijtihaadka iyo shuruudiisii dhammaan waa laga helaya ibnu taymiya raxmat ullahi tacala calayh dhammaan waa laga helayaa bal calaa wajhiha weeyaan ma aha in la leeyahay kaasna waa hagaajiyaa bal mid walbaba wuxuu ku yahay imaam min alaima imaam min alaima ayuu ku yahay markaasuu ibnu kathiir raxmat ullahi tacaala caleyhi wuxuu odhanayey wuxuu yidhi waxyaabaha uu la keliyoobay waxaa ka mid ah bal xagga hadday noqoto xagga tasniifka wuxuu leeyahay buu odhanayey cibaaraadka siduu usoo qaadanayo tartiibta xagga taqaasiimta cilmiga abwaabtii iyo wixii la mida tanbiiha iyo wixii la mid ah aad iyo aad buu ugu xeel dheer yahay raxmat ullahi tacala caleyh imaamuna kathiir baa marka wuxuu yidhi waxaan arkay kutubta sheikh alislaam ibnu taymiya kitaab ka mid aho dushiisa sare lagu qoray hadihi alabyaat markaasuu soo naqlinaya abyaad iyada ahayd oo wuxuu leeyahay waxay ahayd abyaaddaas iyaga ah maada taqulu maada yaqulu lwaasifuuna lahu wa sifaatuhu jallat cala alxasri maxay dhahayaan kuwa sifaynaya tilmaamaya tilmaamihiisa iyadoo tilmaamihiisuba ay tiro beeleen iyadoo tilmaamihiisuna ay tiro beeleen huwa xujatu lilaahi aahiratu qaahiratu huwa baynana ucjubat dahri waa ilaahay subxaana wa tacaala xujo uu yeelay annaga dhexdeenna dhexdeennana wuxuu ku yahay wax lala cajabo aad iyo aad u yaa badan huwa aayatun wuxuu odhanayay waa aayad ilaahay aayaadkiisa ka mida subxaanah wa tacaala muuqatana anwaarteeda iyo nuurkeedana uu ahaaday sida waaga dhambalkiisa oo kale mid muuqda markaasuu wuxuu odhanayey wakhtiga kitaabkaasi uu alifay raxmat ullahi tacaala calayh ee aan ku arkaya abyaadda iyaga ah soddon sanuuba jirayba marka iyada ah raxmat ullahi tacala caleyh nin weynba mabaahayba soddon sano ayuuba jirayba raxmat ullahi tacala calayh wa hada athanaau calayhi wa kana cumruhu naxwa halaaiina sana naxwa halaaiina sana wa kana baynahu wa baynii ibnu kathiir wuxuu leeyay raxmat ullahi tacala caleyh aniga iyo shaykh alislaam ibna taymiya waxaa naga dhexeeyey mawaddatun wa suxba kalgacayl aad u xeel dheer iyo saaxiibnima ay naga dhexaysay min asigari yaraantii laga soo bilaabo waagi aanu yarayn laga soo bilaabo iyo wa simaac alxadiid iyo wa alab cilmiga dalabkiisa leanna maxaa yeeley safar badan bay galeen waxaa safar wada jamciyey sida riwaayadaha kale ay tilmaamayaan sheikh alislaam ibna taymiya imaamkii la oran jiray imaam miziy raxmat ullahi tacaala caleyh ee isna cajabka ku ahaa aad iyo aad wax loola yaaba ahaa raxmat ullahi tacaala caleyh haddii la yidhaahdo dhanka xadiidka dhanka xadiidka ah wuxuu ahaa nin lala cajabay buu ahaa raxmat ullahi tacaala caleyh zamankiisana isagoo kale aanan soo marin iyo imaam dahabi raxmat ullahi tacaala caleyh ibnu kaiir afartoodaasi safar bay wada galeen sidoo kale waxaa zaman wada kulmiyey ninka la marka lagu daro imaam albarzali raxmat ullahi tacala aleyh calamuddiin albarzali oo sheekhooda ahaa xagga taariikhdana isagana looga dambeeyey raxmat ullahi tacaala caleyh intaa kale aynu soo sheegnay dhammaan shawaafic bay ahaayeen shaaficiya almadhab ilaa imaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh laakiin maca dalika xagga muctaqadka ah kulli waxay ka sinaayeen caqiidatu ahli الsunnati waاljamaca caqiidatu madhab الsalaf الصaalix walidalik ayaa imaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala caleyhi markii masaa-isha qaarkeed lagu xiray markuu ka warramaya ibnu kaiir raxmat ullahi tacala caleyh iyo keyrkiisa waxay leeyihin intaasoo goor baa la xiray ilaa akhiiran uu dhintay raxmat ullahi tacala caleyh isagoo xabsi ku jira qalcadii dimashik ku taalay isagoo ku jira ayuu dhintay raxmat ullahi tacala caleyh isla meeshaasaana lagu duugay fii yowmina haadana waa jaamicata dimashik weyaan kuliyat shariica halka ay tahay weeyaan qabrigiisuna meeshaasuu ku yaalaa isagoo calaamadaysan wax dhisniinna aanan lahayn waxbana aanan lahayn laakiin leh silig lagu wareejiyey halkaasuu ku xayiran yahay xabsigaasuu ku jiraa ilaa yowmina hada qabrigiisa aan la ogolayn in lasoo ziyaarto dowladdan calawiga ah ee faajiradda aanan ogolayn maxaa yeele shekh lislam ibn taymiya raxmat ullahi tacala caley meeshay ka colaadinayaan waxa weeyaan asalka waa kasoo horjeeday calawiyiintana dadkii la dagaalamay dowladdii baatiniga ahayd ayuu ka mid ahaa raxmat ullahi tacala caleyh sidaa darteeda kutubtiisana waa mamnuuc fii suuriya yowmina hada qabrigiisa inaad ziyaaratid ama ad tiraahdid waan tegaya adoo dimashik joogana waa mamnuuc weeyaan qofka tegaya waa waa in uu sidii qof arday jaamacadda dhigtay iyo wixii la mida meelahaa soo maro oo dusha aad ka aragtid mooyaane ma awood uma lihid jawaasiis baa joogta waa la waardiyeynayaa wahaakada wanaagna looma qabe ee macnaha waa xumaan ay u qabaan calawinimadii uu kasoo horjeeday raxmat ullahi tacaala caleyh maxaa yeele dowladdan haysatana waa dowlad calawi ah baatini ah weeyaan baatiniyiin weeyaan xaafid alasad iyo wiilkiisa iyo usradaas oo dhan waa calawiyiin weeyaan ma aha muslimiin ma aha muslimiin xaq ah waa baatiniyiin weeyaan waa kafara weeyaan iyaga iyo qolooyinkan duruusiyiinta loo yaqaanay iyo wixii lamid ee ku nool lubnaan waa isku mid weeyaan waxay isdhaamaan maleh asalkuna waa shiico weeyaan halkaasay oga sii darooraan isna cashariyadii shiicada iyo wixii la halmaala halkaasay u aroorayaan maxaa yeelay baatiniyiintu halkaasay kasoo jeedaan asalkooda waa shiico weeyaan cala ayati xaal sheikh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh iyo ibnu kathiir suxbadaas dheer baa kasoo dhexaysay ilaa uu ka warramay uu odhanayay raxmat ullahi tacaala caleyh ibnu kathiir markuu ka warramayey wuxuu odhanayay baynii wa baynahu min almawaddati walmaxabati min asigr kana baynii wa baynahu mawadatan wasuxbata min asigari wasimac alxadiidi markaasuu wuxuu sheegay raxmat ullahi tacaala caleyh ashyaa aada u badan ilaa uu odhanayey raxmat ullahi tacaala caleyh konton sano ayaanu saaxiib ahayn konton sano sheekh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu dhashay lix boqol iyo kow iyo lixdan hijiradii islaamka wuxuuna dhintay toddoba boqol iyo sideed iyo labaatan hijiradii islaamka intaasi waa intee sano waa toddobiyo lixdan sano weeyaan macnuhu waa maxay iyagoo dhallinyaro oo koray ah yay isbarteen raxmat ullahi tacala aleyh calayhim ajmaciin ilaa xayaatadiisa ugu dambayntii iyo markuu dhimanayay ibnu kair dahabi raxmat ullahi tacala imaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh imaam ibnu kathiir xayi buu ahaa taariikhdiisuu ku qoray wafaadkiisii sanadka toddoba boqol iyo toddobiyo laba sideed iyo labaatan hijiradii islaamka halkaasuu kusoo naqlinaya toddoba boqol sideed iyo labaatan hijiradii islaamka qolooyinka dhintay waxaa ka mid ahaa shaykh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh sidaasuu odhanaya sidaasuu odhanaya raxmat ullahi tacaala calayhim ajmaciin walidalika ayaa kelimadii aanu kusoo jirnaa waxay ahayd imaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyhi markii la xiray xabsiyo badan waa soo maray laakiin markii la xiray waxaa ka mid ahayd mar lagu qabsanayey qolooyinka ashaacirada oo dowladda haystay iyo wixii la halmaala ay aad iyo aad u maagi jireen xagga ictiqaadka lagu qabsaday hadday noqon lahayd culuwiga ilaahay subxaanah wa tacala iyo sifaatka alle subxaanah wa tacaala lagu qabsaday imaam almiziya raxmat ullahi tacaala caleyh ayaa la kala baxay kitaabkiisii wuxuu akhriyey maalintii la xiray ayuu masjid jaamica wuxuu ka akhriyey kitaabkii imaamu albukhaari raxmat ullahi tacala caleyh khalq afcaali alcibaad imaamu subki oo ka warramaya wuxuu odhanayey wallahi kuwan shawaaficda nooga daran ibnu taymiya wuxuu ka wadana waa imaam almiziy raxmat ullahi tacala alayh oo odayga ah imaam dahabi ibnu kaiir raggaasuu ka wadaa raxmat ullahi tacala calayhim ajmaciin kelimada ashaykh alislaam markaynu usoo gudubno imaam ibnu kaiir imaam dahabi raxmat ullahi tacala alayh ibnu kaiir wagayri dalik ayaa ku tilmaamaya bal imaam ibnu naasir addiin oo ah moxamed ibn abi bakr ibn naasir addiin addemishiqiy ashaaficiy kitaabkiisa alradd alwaafir calى man zacma biana man sama ibna taymiyata shaykh alislaami kafir wuxuu soo naqlinayey wax gaaraya toddobaad siddeetan iyo toddoba ama toddobiyo siddeetan sheekh ama caalim min alculamaءi اlislaami fi zamani kulli ay ku magacaabayaan imaam ibna taymiya raxmat اllahi tacala alayh inuu yahay sheekh inuu yahay shaykh alislaam inuu yahay shaykh alislaam bal raggii intaa ka dambeeyey ilaa ku soo gaar shaykh alislaam waxaa u yaqaanay imaam oo su-aashaa la weydiiyey ibn xajar alcasqalaani raxmat ullahi tacala calayh sidaasuuna u qiriyay isaguna bal imaamu min alama inuu yahay wuxuuna leeyahay tasniif ibnu xajar raxmat ullahi tacala calayh uu kaga warramaya tarjamadii ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh keligeeda tarjamada ibnu taymiya keligeed uu kaga warramaya raxmat ullahi tacala calayh uu kaga warramayo haddaba shaykh alislaam macaani badan ayay leedahay culimmada islaamkuna waa soo naqliyaan imaam ibna naasir addiin markuu soo naqlinaya kitaabkiisa alradd alwaafir wuxuu odhanayay dadka loo yaqaana shaykh alislaam macnaha isaga ah asalka kelimada shaykh alislaam yaa loo yaqaanay waxaa la yidhaahdaa abubakar iyo cumar weeyaan shaykh alislaam laakiin gadaashooda raggii ka dambeeya saxaabada ridwaan allahi tacala calayhim ajmaciin shaykh alislaam magacaa wax loo yira yaqaanay ma jirin saxaabadii taabiciintii sidaasi la eg laakiin a'immadii dambe waa ku magacaabayeen shaykh alislaam iyagaa ku magacaabayey markaad dib ugu laabatid kitaabkiisa imaam ibnu taymiya ibnu kaiir raxmat ullahi tacala caleyh albidaaya wannihaya waad ka heleysaa bal sira aclaam nubala imaam adahabi raxmat ullahi tacala caleyh aad iyo aad ayuu usoo naqlinaya taraajimtooda isagoo tilmaamaya shaykh alislaami fulan ibna fulan aad bayna u badan yihiin hadday noqon lahayd saciid ibn musayib oo ragga taabiciinta ahaa ilaa ku soo gaar tarjamada sheekhiisa ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh dhammaan uu ku magacaabaya aima aad u tiro badan shaykh alislaam laakiin macnaha shaykh alislaam maxay tahay macaani aad u tiro badan weeyaan ayay leedahay waxaa ka warramaya imaam naasir addiin raxmat ullahi tacala caleyh kitaabkiisa aynu tilmaanay waxaa kaloo ka warramaya aljawaahir wاdurar fi tarjamati shaykh alislaam ibn xajar alcasqalaani oo uu leeyahay imaam asakhaawi raxmat ullahi tacala caleyh ardaygiisa ah moxamed ibn cabdiraxmaan asakhaawi tarjamada uu kaga warramaya juz alawal macna shaykh alislaam iyo qaad lqudaat iyo wixii la mida isagoo keenaya imaam ibn naasir addiin wuxuu odhanayey macnaha loola jeeda waxa weeyaan waxaa ka mid ah macaanida ay xambaarsan tahay waxaa ka mid ah qofka yaraantiisii isla markaana ku gaboobay islaamnimadii ilaa uu ciraystay oo shayb noqday islaamnimadii uu ku sheeboobay taana waxay noqonaysaa macnaha xadiidkii nebiga alayh isalaatu wasalaam ee saxiixa ahaa man shaaba shaybatan fi lislaami fahiya lahu nuurun yowma alqiyaama qofka ku ciraysta islaamka ciro ma lahayn ciraa kaga soo baxday isagoo islaam ah waa ku waayeelooba da- buu ku noqday shaybada iyo ciradaa kaanat lahu nuura yowma alqiyaama waxay u noqonaysaa nuur maalinta qiyaamaha dabcan in la bedelaa oo takyiir lagu sameeyaa ma banaana ilaa takyiirka soo arooray mooye ilaa takyiirka iyo dooritaanka la doorinaya soo arooray mooye oo cirada ayadaa haddii la marinayo xinnaha waa bannaan tahay xinnaha cas weeyaan haddii la marinayo waxyaabihii kale iyaguna jaa-iska ahaa waa bannaan yihiin madowga mooye madowga waa xaaraam weyaan ma banaana intaasoo nusuus ayaana ku soo aroortay sheekh muqbil ibn haadi alwaadici raxmat ullahi tacala caleyh risaalo dhan ayuu ka qoray madowga inuusan bannaanayn ah uuna ku jamcinayaa axaadiistii nebiga calayh isalaatu wasalaam xaggiisa ka soo aroortay qofka tintiisa madoobeeyana ilahay agtii subxaanah wa tacaala maalinta qiyaamaha ah cadaab aliimuu ku leeyahay ma bannaana xaaraam weeyaan ragna uma bannaana dumarna uma bannaana xaaraam weeyaan xaaraam weeyaan rag iyo dumar toona uma bannaana wuxuu waxa bannaan waa waxyaabaha kale weeyaan waxyaabaha kale ayaa bannaan ee ah xinnaha iyo wixii la halmaala xinnaha iyo wixii la halmaala waxaa la sheegaya inuu jiro xilna madoobeeya oo haddii la marsado sida daawada madoobeysoo kale ah maya ma banaana xaraam weeyaan maxaa yeele nebigu alayh isalaatu wasalaam abi qoxaafa oo ahaa abubakar aabihii cuhmaanna magaciisu ahaa asalka ah markuu soo islaamay nebigu wuxuu ohanayay salawaatu اllah wasalaamu aleyh hayiruuhu wajanibu sawad dooriya tintiisa maxaa yeelay tintiisoo wada cad oo wada boosh ah ayaa loo keenay markaasuu wuxuu ohanayay tintiisa dooriya oo waxaad ka ilaalisaan waxa madow waxa madow ka ilaaliya sidaa darteeda shaykh alislaam waa lagu iطlaaqi karaya qofka yaraantiisii ku cirraysta islaamka qowl weeyaan min aqwaali اlculamaa waxaa ka mid a qofka wuxuu ohanaya minha ma huwa fi curfi اlcawaam anahu اlcudda wamafzacuhum ilayhi fi kuli shidda qofka ay dadka dhexdooda marka ay wada nool yihiin shiddo iyo balaaye iyo masaa'ib markay yimaadaan xaggiisa loo cararo oo isaga wehel u noqda kay musiibo qabsataba isagu uu cararayaa isaga ah cumdihii iyo dadku kay usoo laabanayeen tiir u ah sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa qofka ka nabadgala dhacdhaca dhalinyaronimada yaraantiisii dariiqii ilaahay buu ku toosnaa subxaanah wa tacaala tii iyada ahayd buuna ku waayeeloobay shaykh alislaam waa la dhihi karayaa jahligii yaraannimadii dhacdhicii dhallinyaronimadii iyo meelihii dhalinyarada ay ku dhacayeen oo dhan ayaa ilaahay ka ilaaliyey subxaana wa tacaala cala asunati walislaam baa ilaahay ku ilaaliyey subxaana wa tacaala fard iyo nafal dhammaan uu gudanaya qofka isaga shaykh alislaam waa la odhan karayaa qowl min aqwaali lculamaa weeyaan waxaa la dhihi karayaa sida cawaamta qaarkeed ay u yaqaanaan ama suufiyadii iطlaaqa isagaa markay soo aroorinayaan qofka iyagu barakaystaan suufiyada ah way u yaqaanaan sheikh alislaam iyo wiii wixii la mid ah laakiin macnaha ay culamada u yaqaanaanee diqada ah waa kan weeyaan waxaa ka mid ah waxa weeyaan ma ana macnaahu almacruufu cinda aljahaabidati الnuqaad qofka ay culamada jahaabidada ah ee nuqaadka ah ee wax naqdiye ay yaqaanaan almacluum cinda aأmaة اlisnaad lagana yaqaano cinda amaة اlisnaad ahlu اlxadiidkii ana mashaayikh اlislaami wa amaة اlaclaami hum اlmatbuucuuna likitaab الlah yaa la yihahdaa sheikh alislaam culimadaasi waxay u yaqaanaan sheikh alislaam waa qofka raaca kitaabka ilahi subxaanah wa tacaala almutqinuuna ka sugaya weeyaan lisunati الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam aladiina taqadamuu kuwaasoo weliba ku hormaray bimacrifati axkaami اlqur'ani wajuhi aayih qur'aanka iyo aayaadkiisa iyo axkaamtiisa iyo culuum اlqur'aan waxa loo yaqaanayba baxar ku ah hadday noqon lahayd waa asbaabu nuzuulihi sidaasi la eg wa naasikhihi wa mansuukhihi hadday noqon lahayd wاlأkhdi biاlaayaati اlmuxkamaat hadday noqon lahayd aayaadka mutashaabiha hadday noqon lahayd wاliimaanu biاlmutashaabihaad hadday noqon lahayd qad axkamuu min lugati اlcarab dhanka kale waxaa la yidhaahdaa shaykh alislaami qofkii yaqaana ee baxar ku ah luqada carabiga ah waxa uu xambaarsan tahay luqada carabiga ah iyo tasarufaadkeeda iyo gedgadoonkeeda iyo wixii la mid a sidaasi la eg qofka yaqaano sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam naqlan wa isnaadan hadday noqon lahayd naqligeeda iyo sanadkeeda iyo wixii la mid ah wa camalan bima yajibu alcamalu bihi ictimaadan isla markaana inuu ku camal falo wax allaale waxa sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam ee keenaysa ee ah camal inuu rumeeyo sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay xambaarsan tahay oo ictiqaad ah hadday noqon lahayd istimbaad usuusha iyo furuucda kitaabka alle iyo sunnada nebiga inuu ka soo qaadanayo kuwaasoo ah kuwo ku taagan wuxuu ilahay nagu farad yeelay subxaanah wa tacaala inuu yahay mutamasikiina bima saaqahu allahu tabaaraka wa tacala min dalik ilayhim kuwa ku dhegan kitaabka iyo sunnada waxa ay xambaarsan yihiin mutawaadiciina lilahi alcaiim shani u tawaaducaya ilahay subxaanah wa tacaala khaa'ifiina min ayri carat khaa'ifiina min cathrati lisaan ka baqanaya dhacdhaca carabkooda laa yadacuuna alcismata sheikh alislaam waxaa la yidhahdaa imada aanan sheeganaynin cisma iyo dhowrsanaan aanan sheeganaynin walaa yafraxuuna biاtabjiili aanan isla markaana ku farxaynin weynanka iyo dadka ammaanta ay ammaanayaan aan qalbigooda wax u ziyaadinaya aynan jirin garanayana isla markaana waxa la siiyey ee cilmiga ah inuu yahay nisbada ilahi subxaanah wa tacaala mid qaliil ah markaasuu sheekha wuxuu yihi raxmat اllahi tacala calayh faman kana hada اlmanzil faman kana bihadihi اlmanzilati qofka booskaa isaga yaala xukima biأnahu imaamu waxaa loo yaqaana inuu yahay imaam waاstaxaqa an yuqaala lahu shaykh اlislaam wuxuuna mudanayaa in la yihaahdo shaykh اlislaam wuxuuna mudanayaa in la yihaahdo shaykh اlislaam qofka noocaas ah waxa lagu gaarana waa laba shay weeyaan sida imaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala aleyhna fahantiisu odhanayey isagoo ka soo qaadanaya aayaddii fii suurati yuusuf akhirkeeda ahayd wuxuu odhanayey attaqwa wuxuu odhanayey tunaanu limaamatu imaamnimada diinta waxa lagu gaaro waxa weeyaan taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo cilmigii weeyaan ilahay xaggii subxaanahu wa tacaala sidaa darteeda haddaba sheikh alislaam a'imo badan baa la soo yiri waxaa macruuf ka noqdayna waa sheikh alislaam zamankan dambe ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh isaga wixii ka dambeeyey imaam buuna ahaa raxmat ullahi tacala caleyh dhan walbaba hadday noqon lahayd xagga jihaadka hadday noqon lahayd xagga cilmiga hadday noqon lahayd xagga deeqsinimada hadday noqon lahayd dhan walba oo laga eegaba cilmiga islaamka marka dib loogu soo laabtana jawaanibtiisa oo dhanba waa weeliyey raxmat ullahi tacala caleyh tarjamadiisu haddaba siday aimadaa sheegayaan weeyaano wax aynu koobi kareenna ma aha laakiin raxmat ullahi tacala caleyh lixdan iyo toddoba sano ayuu jiray dhammaanteedana ahayd juhdi iyo ijtihaad cilmiga uu ku bixiyey labaatankii bishii dilqicda loo yaqaano ama bisha carafa aynu u naqaano ayuu dhintay raxmat ullahi tacaala caleyh oo uu godgelay isagoo xabsiga ku jiray dimashik qalcada la yidhaahdo waxaana la yidhaahdaa qur'aan buu akrinayay raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuuna akrinayey dareeriskiisii qur'aanka mar walba intuu soo bilaabo u dhammaynayay markuu marayo suurat ikhtarab so ayuu wuxuu marayey fii maqcadi sidqin cinda malikin maxay ahayd muqtadir halkaasaa nafta kaga baxday raxmat ullahi tacala caleyh maqcadi sidq cinda malikin muqtadir halkaa isagoo marayay nafta ka baxday baa la yidhaahdaa raxmat ullahi tacala caleyh sanadkuna wuxuu ahaa labaatankii dilxija ama dilqicda cafwan bisha aynu u naqaano waxa weeyaan shawaal dilqicda weeyaan cafwan carafo ka horeysa bisha iyada ayuu dhintay labaatankeedii sanadku markuu ahaa toddoba boqol iyo sideed iyo labaatan hijiriyada islaamka xabsigii isagoo ku jira ayuuna dhintay raxmat ullahi tacala caleyh qabrigiisuna waa meesha aynu tilmaanay ilaa yowmina hada qofka taga damishikna uu tegi karayo soo arki karayo raxmat ullahi tacala caleyh laamiyadan iyadaa wuxuu kaga waramayaa markaa fii madhabi wa caqiidati ahli sunati waljamaca waxayna macruuf ku tahay laamiyat ibna taymiya laamiyat ibna taymiya macnaheeduna waa sahal weeyaan way fududahay in la xifdiyaana way sahlan tahay in la xifdiyaana way sahlan tahay cilmiguna waa xifdi weeyaan ee ma aha wax kitaab intaa ka akhrisayta aad ka tegtid sida culimada badankoodu ay tilmaameen ama culimadao dhan ay tilmaamayaanba sheekha wuxuu ku bilowday raxmat ullahi tacaala caleyh labada beyda u horreeyaenu bilaabayna yaa saa'ilii can madhabii wa caqiidatii rusiqa alhudaa man lilhidaayati yas'alu ismac kalaama muxaqiqin fii qowlihi laa yanhanii canhu walaa yatabadalu yaa saa'ili kan i weydiinaya can madhabii madhabkayga i weydiinayow wa caqiidatii caqiidadayda kan i weydiinayow madhabkayga cilmiga ah madhabkayga caqiidada ah war kan i weydiinayow maxaa yeele waa waa la isweydiiyaa war adigu caqiidadaadu maxay tahay caqiidadaadu maxay tahay ama caqiidadaada noo qor waa la dhihi jiray culimada islaamka waxa iyo waxa waxaad ka aaminsan tahay noo qor sheikha waa la dhihi jiray sida kitaabka aynu akhrinaynay oo kale sheekh alislaam abi cuثmaan aلsaabuniy raxmat ullahi tacala aleyh culimada loo yaqaana sheekh islaam buu ka mid ahaa abi cuثmaan aلsaabuniy raxmat ullahi tacala caleyh caqiidadiisa caqiidata ahli الsuna ama caqiidata ahli اlxadiid waa la weydiistay isagoo xaj usii socda iyo beytka ilahay isagoo usii socda la weydiistay markaasuu qoray raxmat ullahi tacala caleyh haddaba imaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh halkan wuxuu leeyahay yaa saa'ilii kan i weydiinaya can madhabi madhabkayga i weydiinayow wa caqiidatii caqiidadayda kan i weydiinayow caqiidadaadu maxay tahay fi اlasmaaءi wاsifaat caqiidadaadu maxay tahay fi اlistiwaa caqiidadaadu maxay tahay fi اru'ya caqiidadaadu maxay tahay ilى gayri dalik ru'yada ilahay maxaad ka aaminsan tahay shafaacada maxaad ka aaminsan tahay maxaa yeele qolooyin baa jira inkirsan masaa-isha iyaga ahlu الsuna waاljamacana shay bay qabaan kutubta islaamka waxbaa ku yaala adigu maxaad ka aaminsan tahay ahlulbailna waxbay aaminsan yihiin mawaafaqaysaa mise waa khilaafaysa ahlulbailka yaa saa'ilii kan i weydiinayow can madhabi madhabkayga kan i weydiinayow wa caqiidatii caqiidadayda kan i weydiinayow rusiqa alhudaa hanuun baa lagu arsuqay man ku lilhidaayati hidaayadii yas'alu weydiisanaya hanuun baa lagu arsuqay kan hidaayada weydiisanaya oo macnuhu waxa weeyaan qofka hidaaya doonka ah cilmi doonka ah cilmiga raadinaya ilahay baa hidaaye ku arsuqay subxaana wa tacaala nacam man salaka طariiqa yaltamisu fiihi cilma maxay ahayd xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam sahla allahu lahu bihi ariiqa ila اljanna qofka qaada waddo uu cilmi ku raadinayo ilaahay waddada ayadaabuu ugu sahlayaa jannadiiba kaanamaa inuu hayaba dariiqii jannada aadaya gurigaaga aad ka soo baxdayd masaajidka soo aaday eed cilmi raadinayso kaanamaa dariiqii jannada inaad haysaabaa nebiga ka dhigay salawaatu اllah wasalaamu calayh nacam sidaas weeyaano qofka dariiqa hidaayada qaadana hidaaya ilahay ku arsuqaya subxaanah wa tacaala laa shak rusiqa alhudaa hanuun baa lagu arsuqaa man ku lilhidaayati hidaayadii yas'alu weydiisanaya ismac kalaama muxaqiqin fii qowlihi laa yanhani canhu walaa yatabadalu ismac dhagayso buu yidhi kalaama muxaqiqin kalaama war dhagayso warkii muxaqiqin mid kalaamkiisu uu yahay muxaqiq muxaqiqu waa waxa la tadqiiqiyo ee la tafaftiro qof hadalkiisu tafaftiran yahay dhagayso buu yidhi fii qowlihi warkiisu qowlkiisu uu yahay muxaqiq tafaftiran yahay waa qordhabaxsanaantii suufka oo kale wasakhdii oo dhan laga saaray kada hadalkiisu hufan yahay kalaamkiisu hufan yahay wax allaale wixii wasakh ahaa laga hufay oo laga soocay waa saafi barax la weeyaan macnaheedu ismac dhagayso kalaama muxaqiqin hadalkii muxaqiqa dhagayso fii qowlihi warkiisii qowlkiisii muxaqiqa ahaa dhagayso kalaama muxaqiqin fii qowlihi mid hadalkiisu muxa uu yahay mid la tafaftiray la soocay intii soo wanaagsanayd laga soocay intii xumayd oo wuxuu oola jeedaa hadalka aan ku dhihi doono waa hadal kulligiiba ah min alkitaabi waالsunna hadal dhammaantiiba ah caqiidatu ahli الsunnati waاljamaca hadal dhammaantiiba ah caqiidatu salafi الصaalix hadal saafi a weeyaan kulligiina laga soo qaatay kitaabka alle iyo sunnada nebiga sheekhu raxmat ullahi tacala aleyh kulli caqiidadii islaamka meesha kuma soo koobin laakiin intii usuusha ahayd ayuu soo qaatay raxmat ullahi tacala caleyh intii badankeedu khilaafka ka taagnaa ayuu soo qaatay ee dadkii ahaa culimadii ahlu sunnati waljamaca lagu khilaafay ahlulbaailkii ay ku khilaafeen markaasuu wuxuu yidhi laa yanhanii aanan dib uga laabanaynin canhu qowlkaa isaga ah walaa yatabadalu aanan badelaynina inhanuhu macnuhu waxa weeyaan markuu qofku hakadka galo war ma sidaasa hadalkii baa hakadka galay go-aan adag waa gaari waayey jazmi iyo casmi waa gaari kari waayey sidaasaa la yidhaahdaa laa yanhani canhu bimacnaa waxaa loola jeedaa waxay tahay hadalkan aan ku leeyahay hadal hakad iga gelaya ma aha wuxuu shaki iiga jirana ma aha waxaan ka yaro wareersanahayna ma aha ee waa hadal dhab ah weeyaanan caqiidaysnahay waana tii ay ku tageen ahli الsalafi الصaalix waana tii ay ku tageen ahlu الsunnati waاljamaaca waana asalkeedu min alkitaabi waالsunna laa yanhanii aanan hakad gelino dib uga laabanaynin canhu qowlka isaga muxaqiqa ah walaa yatabadalu aanaan bedelaynina qowlka isaga ahna waa qowl aan la bedelaynin maxaa yeele waa min alkitaabi waالsunna si loo bedelaa qowlkaa isagaan kuu yeerin doonaaye dhagaysuu leeyahay shekh aliسlam ibn taymiya raxmat ullahi tacala caleyh waa qowlkaa waxaan kuu hayo ismac yaa saa'ili kan i weydiinaya can madhabii madhabkayga i weydiinayow iyo wa caqiidatii caqiidadayda rusiqa alhudaa hanuun baa lagu arsuqay man ku lilhidaayati hidaayadii yas'alu weydiinaya ismac dhagayso kalaama muxaqiqin mid muxaqiq a kalaamkiisii dhagayso fii qowlihi qowlkiisa laa yanhani aan laga laabanaynin canhu xaggiisa walaa yatabadalu aanan la bedelaynina qowlkiisana aan laga laabanaynin lana bedelaynin dhagayso warkiisii baan kuu hayaa oo waa maxay waa tan caqiidadii ahlu sunnati waljamaca weeyaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam